أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير وخير أملا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين amaa bacdu waxaan ku dhex jirnay tafsiiru suurati اlkahfi aayadda afartan iyo shanaad ayuu casharkeenna ka bilaabanaya caawo in sha allahu tacaala markuu alla subxaanahu watacaala kasoo hadlay qisadii labadii nin ee ninna uu adduunyadii intay cajabisay ee bachigana shaki uga sugnaa ee adduunyadiisiina baaba iyo ay ku dambeysay ninna ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku ogaaday wixii uu siiyey ugana mahad mahadnoqay labadaa tusaale markii alla uuna siiyey ayaa halkanna tusaale kale oo guud adduunyada iyo xaalkeeda ayuu alla uga warramayaa mufasiriintuna ad waxa ay yidhaahdaan aayaddan hadda soo socoto waxay tilmaamaysaa dadka inta badan waxa inay fahmaan islaam yacni adilada islaamka oo diinta islaamka adilada ay ku taagan tahay inay fiiriyaan waxa ka hortaagan ama xaa-ilka iyo teedka iyaga iyo adiladii fahamkeeda u dhexeeyo waxa uu ugu badan yahay al-iqbaalu cala addunyaa adduunyo oo loo sii jeedo un oo aakhiradii iyo marka laga sii jeedo adduunyadii oo la isa siiyo la islahaysiiyo mar haddii kaasi uu yahay shayga ugu badan ee dadka inay xaqa fahmaan ka hortaagan haddii sidaa ay tahay ayaa alla subxaanahu wa tacaala bal waxaas xaqa kaa hortaagan inaad fahamto xaqiiqadeeda ayuu alla ka warramayaa subxaanahu wa tacaala marka aayad weyn waay marka qaala tacaala alla wuxuu yidhi wadrib lahum mathala alxayaati ddunyaa wadrib uga dhig lahum iyaga uga dhig dadkan marka aada qur-aankii ku dul akrinayso gaaladii kufaaru quraysh mathala alxayaati noloshii tusaalaheeda addunyaa ee dhoweyd waxaad uga dhigtaa kamaa-in mathala maa-in biyo tusaalihiis uga dhig biyaha oo anzalnaa aanu dejinnay hu isaga biyaha min asamaa'i samada xaggeeda aan kasoo dejinnay fakhtalata ou dheehay isdhex galay bihi bisababihi biyaha sababkiisa nabaatul ardi dhulka dhirtii ka baxaysay ay isdheeh gashay oo ay yacnii intay cagaaratay waa weynaatay isku duubantay marka fa asbaxa markaa ahaaday hashiiman mid burburayo oo inta qalalay burburay noqotay kaas oo tadruuhu ay firdhinayso alriyaaxu dabayluhu ay firdhinayaan wa kaana allahu alla wuxuu ahaaday calaa kulli shay-in shay dhammaantiis muqtadiran mid karo oo awoodo ayuu ahaaday alle almaalu maalka iyo walbanuuna haddaba wiilasha ziinatul xayaati noloshaa lasoo sheegay ee alla hadda aayaddii hore uga soo warramay dhaldhalaalkoodii dhaldhalaalkeedii waayo addunyaa dhoweyd waalbaaqiyaatu waxyaabaha harayo alsaalixaatu ee wanwanaagsan yaa khayrun khayr badan cinda rabbika rabbigaa agtiisa ku khayr badan hawaaban min jihati hawaabin abaalmarin xaggeed iyo wa khayrun khayr badan amalan xagga yiididiilada iyo wax la tiigsado oo la yiididiilsadana iyadaa ku khayr badan aayadda hore marka suuratu yuunus baan iyadoo kale kusoo marnay inamaa mathalu lxayaati dunyaa kamaa in anzalnaahu min asamaa faاkhtalata bihi nabaatu اlardi mima yaأkulu اnnaasu waاlancaam xatى إida ahadat اlardu zukrufaha wazayanat wadana ahluha anahum qaadiruuna calayha ataaha amruna leyla aw nahaara fajacalnaaha xasiida kaan lam tagna biاlamsi aayaddan marka iyo aayaddaas isku macno waay munaasabada aayadihii hore iyo aayaddan ka dhexaysana waxay tahay gaalada waxa u diiday inay xaqa fahmaan adilada bacdiga ay fahmaan waa adduunyadan ay kusii jeedaan un aakhirana ay kasii jeedaan marka alla wuxuu yidhi wadrib uga dhig darabadaanna macnaa sayara waa laba mafcuulay qaadane mafcuulka hore waa mathala alxayaati ka labaadna waa kamaa-inta wa marka kamaa-in waa fii mowdici nasbin mafcuul thaani wa wadrib uga dhig waayo marka lahum iyaga waxaad uga yeeshaa ood uga dhigtaa mathala alxayaati noloshii tusaalaheeda addunyaa dhoweyd kamaa-in mathala maa-in biyo tusaalihiis oo kale uga dhig biyaha oo anzalnaa adduunyadii waxaad uga dhigtaa oo tusaale ahaan uga dhigtaa biyo oo kale roob biyaha oo anzalnaahu aanu dejinay min asamaai samada xaggeeda aan kasoo dejinay fakhtalata waxaa dheehay bihi bisababihi biyaha sababkii biyaha yacni sababkiis nabaatu lardi dhulka dhirtiisii ayaa isdhex gashay fakhtalata bihi nabaatu lardi macnaha waxay tahay roobkii marku da-ay ayaa waxaa soo dhashay marka cagaar iyo geedihii iyo wixii dadku cunayeen iyo xoolaha waxay cunayeen iyo ayaa soo dhashay markaasay geedihii waxay isla galeen marka laamahoodii ayaa marka isdhex galay iyo dhirtii baa marka intay isdhex gashay bay meeshii waxay ka waxaa ka samaysantay meel aada u qurux badan oo indhuhu ay jecel yihiin oo cagaar ah iyo dhir marka isku isdhex gashay fakhtalata waxaa isdhex galay bihi bisababihi biyaha sababkiisa nabaatul ardi dhulka dhirtiisii yaa isdhex gashay fa asbaxa wuxuu ahaaday marka markii sidaa u cagaartay oo u qurux batay oo indhaha oo u roonaaday ayaa ilaahay amarkiisii u yimid markaa fa asbaxa wuxuu ahaaday asbaxa marka ahaanshahaas unbaa laga laqbaynayaa waxaa kaloo laga dhigi karaa ama bannaan fa asbaxa wuxuu ku waabariistay in la dhaho leanna cadaabku markuu imaanayo sida badan xilli habeennimo ah ayuu imaadaa oo aroortii meelahaas ayuu yimaadaa aayatu yuunusna marka ataaha amrunaa leylan ow nahaaran ayaa ku jirtay fa asbaxa wuxuu ahaaday hashiiman mid burburaayo oo isaga dhan yacnii intuu qallalay jajabayo oo burburaayo kaas oo tadruuhu ay firdhinayso alriyaaxu dabaylaha xagga xagga ay dabaysha u wado meeshii cagaarnaydba saasay isku bedeshay waqti gaaban gudaheed ayb markuu alla subxaanahu watacaala uu sheegay dhul qurux badan oo dhaldhalaalayo oo isku bedelay dhul marka qalalan oo dhirtiisu jajabayso oo dabayshu ay meel walba u wado markuu alla sidaa sheegay awoodda inuu leeyahay ayaa awood kale ayaa marka nalagu tusayaa arrintaas wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday calaa kulli shay-in shay dhammaantiisa korkiisa muqtadiran mid awoodo ayuu ahaaday alle wax kasta waa awoodaa oo bacdigii ku jira waayo marka nacam allihii dhulkaasaa ahaa sidan ka dhigay adduunyadan inuu baabi-iyo idinka aada ku indha fiiqan tihiin inuu iyada dhan baabi-iyo ee markaa xaalad kale xaalkiina loo gediyo waa mid awoodo alle almaalu maalka adduunyadu marka waa badan tahay maalka iyo wiilashanu adduunyaday ka mid yihiin marka laba nooc oo adduunyadii baa si gaara loo soo qaaday maadaama dadka tacalluqa ay ku tacalluqaan ama ku xiran yihiin aada ay u badan yihiin marka alla wuxuu yidhi almaalu maalka iyo walbanuuna wiilasha ziinatlxayaati noloshii dhaldhalaalkeeda waa addunyaa dhoweyd maal iyo ilmana waa noloshaan aan sheegnay ee hadda hadday toosan tahay inay baaba-daa waxba aysan alla ku ahayn ee isagaana toosiye isagaana baabi-in karo nolosha noocaas oo aan aayadii hore ay kasoo hadashay unbay maal iyo ilmana dhaldhalaal u yihiin oo ayaga laftooda marka waa baaba-ayaan wax laysku hadleeyaa ma noqonayaan ma ayb walbaaqiyaatu marka walbaaqiyaatu acmaasha baaqiyaadka ahe harayso alsaalixaatu ee suusuuban yacnii wal acmaalulbaaqiyaatu acmaasha harayso oo asaalixaatu ee wan wanaagsan ayaa khayrun khayr badan cinda rabbika rabbiga agtiisa baaqiyaadkaasna marka qaar waxay ku macneeyeen shanta salaadood faradka ah qaar waxay ku macneeyeen subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar iyay ku macneeyeen sida ibnu jariir rajaxayna waxa ay tahay albaaqiyaatu asaalixaat waa camal kasta oo wanaagsan oo dhan waay marka camal walba oo wanaagsan oo ilaahay loogu dhawaado dhan yaa loo jeedaa khayrun waalbaaqiyaatu saalixaatu acmaasha haray harayaan alsaalixaatu ee suusuuban ayaa khayrun khayr badan cinda rabbika rabbiga agtiisa hawaaban xagga abaalmarinta oo adduunyada waa ka acmaashaas hawaabtan laga helayaa ka khayr badan leanna nabiga sal ll ly slam wuxuu yihi walamawdicu sawti axadikum min aljannati khayrun min addunya wamaa fiiha yani qofka hadduu camal wanaagsan sameeyo jannaa lagu abaalmariyaa jannada marka jeedal meel la dhigo oo jannada ka mida adduunyadao dhan ka khayr badan saasuu nabigu yihi asaadiqu lmasduuq sala allahu calayhi wasalam ayb eeacmaashaasnu nabiga saas u dhihi jiro rakcat alfajri khayru min addunya wamaa fiiha labada ragcee fajarka ka horeysaa adduunye iyo waxa ku dhex jira waa ka khayr badan yihiin waxaa kaluu nabigu sal l slam yidhi idaa kanaza annaasu dahaba waalfida dadku hadday dahab iyo fida ay meel dhigtaan faknisuu antum haaulaai alkalimaat idinku waxaad kaydsataan kelimadahan allahuma inii as'aluka habaata fi lamri walcazimata cala arushdi ilaa aakhirihi ducooyinkaas marka idinka kayd ka dhigta iyadaa ka khayr badan maal dahab iyo fido iyadaa ka khayr badan ayb wa khayrun xagga hawaabkii marka waa kaas ah wa khayrun baaqiyaadkaas ayaa khayr badan amalan xagga yididiiladana iyadaa ku khayr badan leanna mufasiriintu waxay dhahaan adiga haddaad adduunyo isku hallayso yididiilada aada maalkaaga iyo ilmahaaga ka qabto waa midaad malaynayso waay waxaad hubta ma aha hadda haddii wiilal kuu joogaan maal badan aada hayso maalkaas inuu wax ku taraayo ilmahaas inay wax ku tarayaan waad malaynaysaa qad wa qad maalkuna inuu wax ku tari waayo waa dhacdaa oo baaba oo isaga dhan ilmuhuna inay halkaas ka baxaan oo caasiyaal noqdaanna waa dhacdaa bal adiga ay ku dilaanna waa dhici kartaa marka waa madnuun wax la malaynayo waayo yididiilada maalka iyo ilmaha laakiin acmaasha saalixaadka ah malaynta yani acmaasha saalixaadka hawaabtooda iyo rajada laga qabaa waa mid yaqiini ah waayo leanna ilaahay baa ballan qaaday ayaga ilaahayna marka ballan ballantiisa ma ka baxayo marka midna waa madnuun oo waa la malaynayaa midna waa la hubaa ilaahay baa ballan yacni kuu qaaday marka saas baa marka baaqiyaatu saalixaadku uga rajo badan yihiin maal iyo ilmo laysku halleeyo labada aayad marka macnahaas waaweyn baa ku jiro wa yowma nusayiru aljibaala wa tara alarda baarizatan waxasharnaahum falam nuqaadir minhum axada haddana marka allah wuxuu ka hadlayaa aayaddan uga hadlayaa caalamku siduu isku bedeli doono sida hadda uu yahay inuu iska bedeli doono marka haddaad maanta sare dhaadheer aada arkayso iyo magaalooyin iftiimayo aada u jeedid saas adduunyadu ma ahaanayso mar waxaa soo marayo wax taaganba uunan jirin marka alla wuxuu leeyay wadkur xus yowma maalin uga sheekay dadkan nusayiru aan socodsiinayno aljibaala buuraha aan socodsiinayno wa taraa waad arkaysaa al arda dhulkii baad arkaysaa baarisatan xaal ay tahay mid muuqato oo bannaan oo la yska dhex arkaayo oo geed ku soo celinayo aragtidaada teedaayo iyo sar teedayso iyo aynan jirin waxasharnaahum walaal waxasharnaahum waanu ururinay dadkii falam nuqaadir kama tegin minhum iyaga xaggooda minhum xaal ou iyaga ka mid yahay axaddan axad kama aanan tegin wadkur xus oo waxaad uga sheekaysaa qoomkaaga yowma maalin nusayiru aan socodsiinayno aljibaala buurihi buurihii marka waa la socodsiinayaayo inta suuf laga dhigo ee la jafay ayay hawadaas ay dul heehaabayaan wa tara aljibaala taxsabuhaa jaamidatan wahiya tamuru mara saxaabi sunca allahi aladii adqana kula shay wa takuunu ljibaalu kalcihni اlmanfuush buurihii marka saasay noqonayaan wa taraa waad arkaysaa alarda dhulkii ayaad arkaysaa baarisatan daahiratan xaal ay tahay midii iska muuqato bannaan oo gegi cidla ah ah ay laa shajara walaa jibaala walaa binaa'a fiiha geed male dhismo ku yaal male buur waxa kaa ka gadaaleeyo indhahaaga ka celinaysa maleh iyada dhan marka waxaa laga dhigayaa marka bannaan waa laysku furayaa wayas'aluunaka cani iljibaali faqul yansifuhaa rabbii nasfaa fayadaruhaa qaacan safsafan laa taraa fiiha ciwajan walaa amta ayb sidaas baa marka ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyahay waxasharnaahum walxaal qad xasharnaahum dadkiina aan ururinay baan sidaa dhulkii ka dhigaynaa marka waxasharnaahum jumla xaaliya waaye marka waxasharnaahum walxaal qad xasharnaahum aanu ururinay ayb oo dadkii baan marka iyanagoo dadkii ururinay ayaa sidaas aada arkaysaa ardadu in marka ay sidaa noqonayso wa taraa waad arkaysaa alarda dhulkii baarisatan xaal ay tahay mid yacni muuqanayso daahir ah waxasharnaahum walxaal qad xasharnaahum aanu kulminay ururinay dadkii falam nugaadir ma ka tegin minhum xaal ay iyaga ka mid yihiin axaddan axadna kama te minhum xaal uu iyaga ka mid yahay axaddan kagama aanan kama aanan soo tegin oo iyagii oo dhammaan dadkii dhammaay marka waa la keenayaayo rabbi bay markaas soo hor istaagayaan wa kulluhum aatiihi yowma alqiyaamati fardan dhulkiina marka xaalkaas buu ku dambeynayaa iyo buurihii iyo shanigooda marka ninkii sare dhaadheer iskor saaray waxba wax badan inuu isku halleeyo ma aha oo waxaani marka waa ama isagii baa ka tegaayo ama adduunyadii baa inta waqtigeedii markau dhammaado dhul cidla-a baa laga dhigayaa wixii dhammaa buurahan ka waaweyn ayaa ilaahay meesha ka rujinaya wacuriduu calىa rabbika safan laqad ji'tumuuna furaada kamaa khalaqnaakum awala mara wacuriduu waa la bandhigay dadkii calaa rabbika rabbigaa korkiisa ayaa loo bandhigay dadkii safan mustafiina xaal ay yihiin kuwii la safay oo saf ku jiro laqad ji'tumuunaa yuqaalu lahum waxaa lagu odhanayaa oo la dhahayaa laqad ji'tumuunaa lawallaahi qad xaqiiqeeh ji'tumuunaa waad noola timaa waad noo timaadeen waad noo timaadeen kamaa sidii khalaqnaakum aan idiin abuurnay idinkoo la too xaal aada la mid tihiin awala maratin mar markii ho ugu horreysay bal e zacamtum waxaad ku andacooteen ood sheegateen an lan najcala anhu sha'niye lan najcala inaanan yeeli doonin lakum idinka idiin yeeli doonin mawcidan ballan makaanu ballan meel lagu ballamo inaanan idiin yeeli doonin sidaas ayaad sheegateen ood ku andacooteen bal warrama wa wudica waa la dhigay alkitaabu kitaabkii ayaa la dhigay kitaaba acmaalihim waaye wixii warqadihii lagu soo qoray acmaashooda fa taraa waad arkaysaa almujrimiina kuwii dembaabay mushfiqiina ama gaaladii mushfiqiina xaal ay yihiin kuwii cabsanaya iyagoo cabsanaya mimaa kii yacni ka cabsanayo fiihi fi lkitaabi kitaabka dhexdiisa ahaaday wayaquuluuna waxay dhahayaan yaa weylatanaa hoogeenne maa lihaadaa kan maxaa lahaantiisa ahaaday oo u sugnaaday kanday alkitaabi kitaabka ah laa yuqaadiru xaal uunan ka tegaynin sagiiratan wax yar dembi yar walaa kabiiratan mid weynna aan ka tegaynin ilaa axsaahaa xaal uu koobay wawajaduu waxay heleen maa wixii camiluu ay sameeyeen xaadiran inuu yahay mid goobjoog ku ah fii kitaabihim yacni kitaabkooda mid ku sugan oo goobjoog ku ah ayay heleen oy arkeen walaa yadlimu ma dulminayo rabbuka rabbigaa axaddan axad ma dulminayo rabbigaa qiyaamihii marka banka qiyaamaha marka la tago dadka xaalka ay ku jiraan ee alla ka hadlayaa marka alla wuxuu leeyahy wacuriduu waa la bandhigay dadkii calaa rabbika rabbigaa korkiisa loo bandhigay safan mustafiina xaal ay yihiin iyagoo safan oo saf ku jiro safkaasi marka hal saf miyaa sufuuf badan miyaa axaadiidta waxaa laga fahmayaa qaarkood amaba ay tilmaamaysaa sufuuftu inay badan yihiin oo hal aynan ahayn oo qurdubi markuu aayaddan fasirayay waxa uu yidhi wkharaja alxaafidu abulqaasim cabduraxmaan ibnu mandah fii kitaabi tawxiidi wuxuu kusoo saaray buu yidhi can mucaadi bni jabalin radia allahu canhu ana nabiya sal l slama qaal nebigu inuu yidhi in allaha tabaaraka wa tacaala alle yunaadii yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha waa dhawaaqayaa bisawtin cod ayuu ku dhawaaqayaa rafiicin sarreeyo gayri fadiicin mid yacnii argagax yacni laga argagaxa aan ahayn oo dadku waa maqlayaan inay maqlaana la rabaa ayb yaa cibaadii addoomahayow ayuu leeyahay ana allaahu anigii macbuudkii dhabta ahaa baan ahay laa ilaaha ilaa ana macbuud xaq lagu caabudaana ma jira aniga ma ahane arxamu araaximiin ayaan ahay ama waaxkamu alxaakimiin waasracu alxaasibiin yaa cibaadii laa khawfun calaykum اlyawma walaa antum taxzanuun yani maanta cabsi idiinma taallo m kuwa murgayana ma tihiin mu'miniintii buu sidaa udhahayaa ku dhahayaa ayb axdiruu xujatakum xujadiina keensada wayasiruu jawaaawayasi waxaad keensataan axdiruu xujatakum xujadiinni keena wayasiruu jawaabaatikum jawaabtiiniina marka yacni fududeeya ayb fainakum idinku mas-uuluuna muxaasabuuna waxaad tihiin kuwo la su-aalayo lana xisaabayo ayaad idinku tihiin ayb sidaasuu dhahayaa marka markaabaa marka dadkii addoomadii baa marka la keenayaa ayb malaa-igtii baa keenayso markay malaa-igtu keenaanna wuxuu dhahayaa alla malaa-igtii uu ku dhahayaa aqiimuu cibaadii sufuufan addoommadayda soo joojiya iyagoo sufuuf ku jiro sufuufan tawaay marka macalushaahidka ayb calaa atraafi anaamili aqdaamihim lilxisaabi iyagoo lugahooda farahooda ku taagan keena mowqifkan keena oo saf ku jiro waa la xisaabayaa markaasi ayb markaasuu qurdubi xadiidkan markau keenay buu wuxuu yidhi hada alxadiidu xadiidkan gaayatun fi lbayaan mid yacni caddaynta xaggeeda aada buu yool iyo meeshii ugu dambeysay weeyaan caddaynta xaggeeda fii tafsiiri ilaayati aayaddan tafsiirkeeda walam yadkurhu kahiiru min almufasiriin mufasiriinta in badanoo ka midana ma aynan sheegin xadiidkan oo aayaddan kuma aynan keenin waqad katabnaahu fi kitaabi atadkirati waxaan ku qoray buu leeyahay kitaabkayga atadkira la yihaha waminhu naqalnaahu isagaana kasoo naqlinay walxamdu lilah buu yidhi marka wacuriduu calaa rabbika safantan waa sufuuf marka leanna xadiidkaa wuxuu leeyahy malaa-igtii buu alla ku dhahaya addoomadayda keena iyagoo sufuuf ku jiro ayb laqad ji'tumuunaa yuqaalu lahum waxaa lagu oranayaa marka dadkii laqad la wallaahi qad xaqiiqa ah ji'tumuunaa waad noo timaadeen kamaa khalaqnaakum sidaan idiin abuurnay xaal aad tihiin ood la too tihiin awala maratin markii ugu horreysa oon idin abuurnay sidii markaan hore aan idin abuureynay idinkoo la midaad noo timaadeen marka maxay ahayd sida marka markii ugu horreysay xaalkoodu see ahaa de xaalkoodu wuxuu ahaa iyagoon dhar wadanin oo iyagoo qaawan oo marka aan kaba wadanin markaas yacni buuryo qab ah oo yacni aan la gudin xaalkaasi ku sugnaayeen qiyaamahana de saas baa lagu imaanayaayo nabiga sal ll ly slam wuxuu yihi yuxsharu nnaasu yowma alqiyaamati qiyaamaha dadka ayaa la keenayaa xufaatan curaatan gurlaa iyagoo cagacag qaawan gurlan oo yacnii markaa aan gudnayn ayaa la keenayaa ayb qofka ugu horeeya oo la marshinayana nabiyullaahi ibraahim ayuu noqonayaa sida nabiga sal ll ly slam uu tilmaamay marka markii hore abuurkiinii hore idinkoo la mida ayaad noo timaadeen buu alla dhahayaa bal ka warrama marka bal zacamtum bal marka lilidraab bimacna alintiqaal waa idraab oo bimacna alintiqaal loo jeedo usluubaa laga guurayaa usluub kalea loo guurayaa ee maahan marka idraab oo bimacna alibtaal ah ma aha hadda wa in wixii warkii hore la sheegay maahan in la burinayo ma aha ee war kalaa la rabaa in la gala kii horaa laga soo baxaya mawduuc kalea la gelaya ee ibdaal ma aha leanna bal macaanideeda waxaa ka mid a idraab idraabkuna marka waxu u qeybsamaa idraab oo intiqaaliya iyo idraab oo marka ibdaali ah kan hadda marka ibdaal ma aha waa intiqaal xaalku sidaan waaye wax qaldan maaha arrintu saasay noqonaysaa bal iska badaa marka bal eh zacamtum waxaad ku andacooteen idinku ood sheegateen an lan najcala anhu sha'niye lan najcala lakum inaanan idiin yeelaynin idinka mawcidan makaanu ballan meel lagu ballamo oo laysku yimaado dadkii layskugu keeno in idinka aan la idiin samaynin lana lana idiin yeelin ayaad ku andacooteen ood sheegateen bal maanta warrama marka yaa la dhahayaa sow meeshii ma taagnidiin wawudica alkitaabu wawudica waxaa la dhigay alkitaabu kitaabkii baa la dhigay marka alkitaab asha ku jirtaa waa jinsiya kutuba acmaali lkhalqi waay khalqiga acmaashooda waraaqihii iyo kutubtii lagu qoray ee laga soo qoray malaa-igtu kasoo qortay baa la keenay meeshii lasoo xaadiriyey qofka marka in maxkamad la saaro la rabo oo qolooyinka ayagu marka xeer ilaalinta lagu magacaabo ay soo eedeeyaan waxay keensanayaan iyagoo fayl wato ninkaas wixii lagu maxkamadayn lahaa dembiile inuu yahay iyo iyagoo wato qofka kaleo isaga markaa la eedeynaya isdifaacayana wixii isaguna ou alaab haysto ayuu la imaadaa ayuu keensadaa macnuhu marka waxay tahay kitaabkan marka malaa-igtu ay soo qoreen ee isugu jira wixii thawaab iyo yacni gafaf ay la ay la yimaadeen waxba iyadoon ka maqnayn baa meeshii la keenaya wawudica alkitaabu wawudica waxaa la dhigay alkitaabu kitaabkii baa la dhigay kitaabku marka waa kutuba acmaali lkhalqi fataraa waad arkaysaa almujrimiina kuwii dembaabay gaaladii mushfiqiina xaal ay yihiin inay cabsanayaan baad arkaysaa mimaa kii ay ka cabsanayaan fiihi fi lkitaabi kitaabka waxa dhexdiisa ah ilaa kiiskii baa ku qoran dacwadoodii kitaabkaa waxa ku qoran bay aada uga baqayaan wayaquuluuna waxay dhahayaan yaa weylatanaa hooggeenna ah maa lihaadaa kan maxaa u sugnaaday kan day alkitaabi kitaabka ah laa yuqaadiru xaal uunan ka tegaynin sagiiratan wax yar walaa kabiiratan iyo wax weyn ilaa axsaaha xaal ou koobay un maahani meesha ou koobay meeshan marka laa yuqaadiru sagiiratan walaa kabiiratan waxaa laga qaadan karaa mukhaadabatu lkufaari bifuruuci shariicati gaalada in shareecada furuucdeeda lagula khitaabay lianna maxaa yeelay sagiiratan wala labadiiba waa sheegeen wax yar iyo wax weyn shay kastoo ay galeen oo dembi ah buu kitaabkaas buu ku qoran yahay dembiga marka ay galeen wuxuu isugu jiraa tawxiidkii oo ay ka tageen waa asalkii iyo wixii laga rabay furuucdii xaaraantii ay iska xalaashadeen oo ay ku dhaceen waajibaadkii ay ka tageen kulli meeshay wada yaallaan ayb jumlada marka laa yuqaadiruna waa jumla xaaliya way wawajaduu waxay heleen maa wixii camiluu ay sameeyeen xaadiran goobjoog isagoo inuu yahay bay heleen oo fii kitaabihim kitaabkooda inuu goobjoog ku yahay ayay arkeen wixii marka malaa-igtu ay la timid wax allaale wixii ay sameeyeen meeshaas inay yaallaan alfudayl ibnu ciyaad waxa uu yidhi wuxuu ahaa kaana idaa qara'a hadihi alaaya aayaddan hadduu akriyo yaquulu wuxuu dhihi jiray yaa weylataa dajuu ila llahi tacaala dijuu ila allahi tacaala min asakaa'iri qabla alkabaa'iri war ilaahay u cabaada dunuubta aada yaraysanaysaan ama yaryar ilaahay uga cabaada ta weyn ka hor kuwa waaweyn ka hor kuwan aada yaraysanaysaan horta ilaahay uga cabaada leanna maxaa yeelay laa yuqaadiru sagiiratan walaa kabiiratanba meesha waa lagu sheegay waxaa marka malaa-igta ay kaa qorayso yar iyo weynba goobtaasaa lasoo dhigayaa laakiin innaga waa iska hilmaamaynaa ayb yowma yabcahuhum allahu jamiica fayunabi'uhum bimaa camiluu axsaahu allahu wanasuuhu aayad weyn waayo aayadda iyadana nacam dadka marka lasoo bixiyo waxay sameeyeen looga waramo iyaga marka axsaahullahu alla waa koobay waa xifdiyey wanasuuhu iyagana waa hilmaameen ayb waxbaa la yska sameynaya waxaa laga yaabaa dunuubtii kabaa-irta inay nala yar tahay xataa oo inaad samaysay iyo inaadan samaynin xataa warba aadan uhaynin inaga mushkilada ugu badan dunuubtii shirkiga yani ama shirki ha noqoto ama qatli ha noqoto qof muslim oo gardarre lagu dila ha noqoto zina la zinaystaa ha noqoto tuugnimo wax laxadaa iyo dhac iyo boob ha noqdaan ka-anamaa inuu qofkii wax boobay zinaystay qof dilay muslim oo ka yacni xaqdarro uu ku dilay maba ogaba umaba xisaabnaba siduu u galayo u galaya qalbigii adkaaday markaasuu iska iloobayba laakiin ilaahay agtiisa waa taallaa ayb wawajaduu waxay heleen maa wixii camiluu ay sameeyeen xaadiran xaadir inuu yahay oo goobjoog uu ku yahay fii kitaabihim kitaabkooda walaa yadlimu ma dulminayo rabbuka rabbigaa axadan axad ma dulminayo qof wuxuunan samaynin rabbigaa ma saarayo waid qulnaa lilmalaaikati isjuduu liaadama fasajaduu ilaa ibliisa kana min aljini fafasaqa can amri rabbi wadkur xus id waqti qulnaa aan niri lilmalaa-ikati malaa-igtii aan ku dhahnay usjuduu sujuuda liaadama aadam u sujuuda fasajaduu way sujuudeen ilaa ibliisa laakiin ibliis isagu ma sujuudin kaana wuxuu ahaaday ibliis min aljinni jinniga ayuu ka ahaaday uu ka mid ahaaday fafasaqa wuu ka baxay can amri rabbihi rabbigii amarkiisa xaggiisa ayuu ka baxay ee afatattakhiduuna miyaad ka dhiganaysaan hu isaga ibliis iyo waduriyatahu ubadkiisa miyaad owliyaa gacal ka dhiganaysaan min duuni aniga raxmaan ah sokaday walxaal hum iyaguna lakum idinka ay idin yihiin caduwun cadow ay idin yihiin bi-sa waxaa baas lahaaday albadalu bedel baa baas lahaaday lildaalimiina kuwa dulmiga falay ubaasu baas lahaaday bedelan min jihati bedelin bedel ahaan ugu baas leh aayaddan iyo aayadaha hore irtibaadka ama calaaqada ka dhexaysa waxa ay tahay laba waxyaabooday sheegaan mufasiriinta mid ta hore waxa ay tahay mushrikiinta iyo ibliis waxaa ka dhexeeya kibirka leanna hore waxaan uga soo hadalnay aqracu bnu xaabis iyo cuyaynatu bnu xusnin alfazaari iyo inay ku yiri ama kufaaru makaba dheh haddaad doonto inay nebiga ku yidhaahdeen sala allahu calayhi wasalam haddaan rabta inaan ku dhagaysano annaga dadkan liito oo masaakiinta lama fadhiisan karnee horta kuwaan iska buri waa kibir waxaas nacam ibliisna marka amarkii alla muxuu uga tegay kibir isagana nacam labadooda marka maadaama calaaqada iyo jaamica ka dhexeeyo kibir amarka amar al amarka alle laga santaaga maadaama arrintaa ay ka dhexayso kanna ou qabo iyaguna ay qabaan ayaa laysu munaasabeeyey halkaana lagu keenay marka ta labaad waxa ay tahay in marka macnuhu uu noqdo marka ay shallaayaan oo wixii ay sameeyeen ay ka qoomamoodaan ile aayadda hadda soo dambeysay yaa weylatanaa bay lahaayeen soo maa naarta marka ay ku qoomamoonayaan ama aakhiro ay ku shallaynayaan waxa ku xambaaray maxay ahaydna waxaa ku xambaaray inay rabbi ka tageen walaayada rabbi inay ka tageen oo ay galeen marka walaayadii ibliis ay galeen taasaa marka allah subxaanahu wa tacaala uu ugu munaasabeynayaa aayadihii hore iyo middan labadaas munaasababa waa la tilmaamaa midda dambaana abu xayaan baxrulmuxiidka ou isagu markaa yacni soo dhoweeyey wadkur xus id waqti xus qulnaa aan dhahnay lilmalaa-ikati malaa-igtii aan ku niri usjuduu sujuuda liaadama aadam u sujuuda fasajaduu way sujuudeen ilaa ibliisa ibliis ma sujuudinsa isaga laakin ibliisu lam yasjud ilaada marka waa istinaa oo munqatic ah waaye ibliis malaa-igta ka mid maaha oo ku jinsi ma aha waa istinaaun munqaticun aayaddanna marka waa aayadda loogu daliishado ama aada u bayaaninayso ibliis marnaba inuusan malaa-ig noqonin marka ilaahay aayaddan buuba ku sheegay kaana wuxuu ahay ibliis min aljinni jinniga ayuu ka yacni ahaaday oo ibliis marka alla wuxuu leeyahy jinni buu ahaaba malaa-ig ma ahayn isaga saas darteed marka dadka qaar ibliis malaa-igtuu ka mid ahay iyo dhahaya maa sax ma ah aayaddan marka kaana min aljinni waa abyanu aayatin oo ibliis tilmaamayso wuxuu ahaa ayb fafasaqa wuxuu ka baxay uu ka tegay can amri rabbihi rabbigii amarkiisii ayuu ka baxay ay kharaja can amri rabbihi rabbigii amarkiisa iyo daacadiisii buu ka baxay marka amarka alle oo laga tago laba sibaa looga tagaa sina waxa ay tahay takabur iyo istikbaar iyo cadamulinqiyaad inu inuu la socdo iyo in uunan takabur iyo cadamulinqiyaad uunan la soconine amarkaani qofku uu aaminsan yahay wujuubkiisana uu og yahay rumaysan yahay ictiqaad marka taa ka duwan uunan qabin laakiin amarkaas alle uu uga tegay shahwo darteed labadaas marka a-imada selafka way kala qaadaanoo alimaam moxamed ibnu nasr almarwasi raximahu llah wuxuu yidhaahdaa attarku yacni tarku lmri maca alibaa'i walistikbaari kufrun amarka alloo laga tago iyadoo la diidayo la inkirayo oo laga santaagayo waa gaalnimo waa midda ibliis ku dhacayo haddii laakiin laga taga amarka alle calaa sabiili listikbaar aan looga tegin kufri ma noqonaysa waayo marka mafhuumka warkaas ayb ee bimujaradi tarki iyou qofku ku gaaloobayaa sax ma aha tarkiga ibliis ku gaaloobay waxaa la socday ibaa iyo istikbaar soo ma arkaysid inuu alla yidhi ilaa ibliisa abaa wastakbara wa kaana min alkaafiriin waxaasoo dhan waa isa saameynayaan ilaa ibliisa abaa amarkii waa diiday wastakbara waa isweyneysiiyey muxuu noqday markaas gaalow sidaas ku noqday marka nacam laakiin qofka haddii la yidhaahdo ammaanada in la gutaa alla waa amray hadduu xoogaa wax khiyaanaba waa gaal haddii la dhaho ballantii waa iyuu ka baxay waa gaal haddii la yidhaahdo soonkiiba unan matalan soomin calaa yacni iyadoo marka shaha ay ka tahay marka diidis aynan ka ahayn zakadiibuu maalkii bixinin isagoo isdhahaya yacni xoogaa xoola jacayl dartiisa unan u bixinin laakiin waa aaminsan yahay waana iltizaama qalbi ahaan waa iltizaamaya zakadu inay waajib ku tahay kaas iyo kii takabur u yacni uga tegay isku mid ma laga dhigaayo marka ayib waxaa kaloo aayaddu ay tilmaamaysaa fafasaqa can amri rabbihi nusuus axaadiid nabigana sal ll ly slam macnahaasna way tilmaamaysaa meeshan marka fafasaqa can amri rabbihi waxaa iyadana laga qaadanayaa sidoo kale fisqigu inuu laba nooc yahay oo fisqi gaalnimo ah iyo fisqi aan gaalnimo ahayn leanna hadda ibliis fisqigiisa waa kufri qur-aanku labada waa ku yimid faasiq iyadoo qof muslima lagu sheegayo aan diinta laga saarin iyo iyadoo faasiqa lagu sheegayo bimacnaa gaal midaan hadda gaal baa laga wadaa afaman kaana mu'minan kaman kaana faasiqan laa yastawuuna gaalkaa laga wadaa bidaliili waama aladiina fasaquu fama'waahum nnaar kulamaa araaduu an yakhrujuu minha uciiduu fiiha ay tilmaamaysaan ina inuunan ka baxaynin suuratu nuurna waxaa ku jirto wاldina yarmuuna اlmuxsanaati ثuma lam yaأtuu barbacati shuhadaءa fajliduuhm hamaaniina jalda sideetan karbaash ku dhufta waulaa'ika hm اlfaasiquun waa faasiqiina la yihi kuwaas ninkii gabar marka caayo ama qadfo gaalmau noqonaya maya fisqigaasi marka waxaa laga wadaa waa fisqun duuna fisqin alfaadaas marka kufriga fisqiga dulmiga nifaaqa shirkiga kulli alfaad sharci ah waayo adiga intaad wax u samaysato maa yani xukunkeeda ma lihid xukunkeeda alle rasuula iska leh iyadaana marka in loo daba taagnaado iyagaana in loo daba taagnaado ay tahay ayb fa fasaqa wuxuu ka baxay uu ka faasiqoobay can amri rabbihi rabbigii amarkiisuu ka faasiqoobay ee fatattakiduuna ma samaysanaysaan hu isaga ibliis ah iyo waduriyatahu ilmihiisii miyaad ka samaysanaysaan owliyaa-a gacal miyaad ka dhiganaysaan min duuni aniga sokoday intaad aniga iga tagtaan buu alla leeyahay miyaad ibliis gacal ka dhiganaysaan iyo duriyadiisa meeshan marka waxaa laga qaadanayaa ibliis inuu ilmo leeyahay leanna ilaahay waduriyatahu buu yidhi siday ilmaha ku dhalaan ma garanayna caamir ibnu sharaaxiil ashacbi ayaa waxaa la yidhi taabicigaabaa waxaa la yidhi nin baa wuxuu yidhi ibliis yacni sidee ku dhalaa saas oo kale ama yacni siday duriyadiisu ay isku dhashaa ama ay ku dhalaan markaasuu wuxuu yidhi daaka cursun daaka wuxuu yidhi amrun maa xadartu cursahu ayb waxa weeyaan buu yidhi arrintaas arrin aan arooskoodaba xaadirin u yidhi arooskoodiiba ma joogin uu yidhi say wax u dhalaan ma garan kara macnaa saas laakiin inay wax dhalaan buu tilmaamay marka aayaddan afatattakiduunahu waduriyatahu buu alla leeyahay ayb meeshan marka mufasiriintu magacyada shaydaan yacni shayaadiinta magacyadooda iyo waxbay meeshan uga hadadlaan in badan oo ka midana waxba hadda wax ka ansaxay oo yacni la hubo ma jiraan ayb khinzab iyo ayaa shaydaanka magaciisa iyo kan oo isaga marka dadka waswaasiye iyo salaadii iyo ku waswaasiyey khinzab inuu in la yidhaahdo nabigaa sheegay salawaatu ullahi wasalaamuhu caleyh hada kuwaas unbaa waa la ogyahay wixii sidaa nas un ugu soo arooro bisa walxaal yaad ka dhiganaysaan gacal walxaal hum iyaguna caduwun cadow ay yihiin lakum idinka cadow ay idin yihiin iyagoo idinka cadow idin ah miyaad ka dhiganaysaan gacal marka ibliis cadow weeyaan ummadda cadow uu ku yahay duriyadiisa iyo kuwa isaga markaa yacni shaqadiisa haayo cadow bay ummadda ku yihiin marka ummadda qofku marka cadowgiisa iyo saaxiibkiisa aanu kala garan karan bisa waxaa baas lahaaday albedelu baa baas lahaaday marka bisadan faacilkeeda waa waa lasoo qadarayaa waxaana laga fahmaa ama fasiraayo bedelanta dambe tamyiizka dambe ayaa fasiraayo oo yacni qariino u noqonayo faacilka bi'sadaani wayarfacaani mudmaran yufasiru mumayizun ka nicmi qowman macsharu saas oo kale waa nacam kii ibnu maalik uu dhihi jiray nacam ayb marka bi'sal bedelu bedel baa baas lahaaday lilaalimiina daalimiinta u baas lahaaday bedelan min jihati bedelin xagga yani bedel ahaanta ma ashhadtuhm khalqa الsamaawaati wاlardi walaa khalqa anfusihim wma kuntu mutakida almudiliina caduudaa maa ashhadtu ma xaadirsiinin hum iyaga goobjoog ugama aanan dhigan kama aanan dhigin oo kama yeelin inay joogaan khalqa samaawaati samaawaadka abuuristooda waalardi dhulka abuuristiisana goobjoog ugama dhigin ibliis iyo duriyadiisa walaa khalqa anfusihim iyaga nafahooda abuuristoodana markhaati ugama dhigin oo goobjoog ugama aanan yeelin wamaa kuntu ma ahayn muttakhida almudiliina mid ka dhi kuwa wax dhumiyo mid ka dhiganayo ka yeelanayo cadudan garab yacni mid dadka kuwa wax dhumiyo mid garab ka dhiganayo kaalmaysanayana miihi ayuu alla leeyahay maa ashhadtuhum maadan waa naafiya marka maa ashhadtu ma xaadirsiinin goobjoog ugama aanan dhigin hum iyaga humtaan marka laba tafsiir baa ku jirta meesha loo celinayo waxaa loo badan yahay ibliis iyo duriyadiisa ibliis iyo duriyadiisii markaan dhulka iyo cirka abuurayay iyaga goobjoog kama dhigin bal iska badaaya iyaga naftooda markaan abuurayana goobjoog ma aanan kaso uga dhigin ee anaa doonay sidaan doonana u samaystay samaawaadkan iyo dhulkan iyo dadka yacni makhluuqaadka sidaan doono anaa u sameeyey buu alla leeyahay ee iyaga kalama tashanin mana kala hadlin bal goobjoog ma aanan uga dhigin ayb ama in loo celiyo tafsiirka labaad dadka in laga dhigo maa ashhadtu nnaasa dadka ma aanan xaadirsiinin oo goobjoog ugama aanan dhigin khalqa asamaawaati samaawaadkii abuuristooda waalardi iyo dhulka abuuristiisa iyo walaa khalqa anfusihim iyaga nafahooda abuuristoodana qaarkood markaan abuurayay qaarka kale goobjoog ma ka dhigin kalama tashanin nin walba anaa sidaan doono u suureeyey una abuuray buu alla leeyahay meeshan marka aayaddan ibnu catiya wuxuu leeyahay tafsiirkiisa fi almuxarar alwajiiz madmuunka aayadda awalan waxa ay tahay haddii dhul iyo cir markii aan marka alla abuurayay haddaan iyaga goobjoog laga dhigin naftoodii abuuristeedana aan goobjoog looga dhigin ka hadalka ay ka hadlayaan waa maalayacni iyo jahli iyo aqoon daray uga sheekeeyaan waay waxaas wixii ilaahay uun kaga waramo dhulka iyo cirka sida loo abuuray unbaa sax ah siduu alla noogu qabro noogu sheegaa sax ah laakiin nin aan joogin goobjoogna laga dhigin hadduu maanta dhan wax iska xarxariiqo ee uu markaa yidhaahdo adduunku saanu u samaysmay iyo qaabkana adduunyada loo abuuray iyo waxaas uu daldalo waxay noqonaysaa marka un baadi iyo jahli saa darteedu ibnu catiya wuxuu yihi fatadamana fatatadamanu laayatu fatatadamanu laayatu aayaddu waxay koobsanaysaa alradda calaa dawaa'ifi almunajimiin kuwa xidigaha faaliyo oo xidigaha intay fiiriyaan saas waaye iyo kan waaye iyo dhaho munajimiinta kuwa yacni ka hadlo waxaan astrologiga la yidhaahdo xidigaha iyo koonka sow ku samaysmay iyo waxa ka hadhadlo wa ahli dabaa'ici iyo kuwa dabaaicda ahlu dabaa'ica culamaau lhay-a la yidhaaho juqraafiga iyo waxaas kuwa aad ugu talax tago iyo walmutaxakimiina kuwa wax iska xukumo iyagu wax iska sheego go-aan iska gaaro min al atibaa'i ka mid ah kuwa cilmiga caafimaadka iyo waxaas yaqaano adibada markaa dee wuxuu kasoo gelayaa cilmiga dibiga meeshaan waxaa la yidhaha evolutionka evolutionka biologyga waxaa ka mid a jabter dhan oo evolution la dhaho evolutionku marka waa tadawurka markay ka hadlayaan waxay kuleeyihin koonka wuxuu ku samays yacni samaysankiisa ee markuu ka hadlayo qofku sida uu dabeecadda ula falgalaa suuradiisa u ekaataa bay leeyihin qawaacid bay waxbay u samaysteen natural selection iyo wax la dhahay qabaan albaqaau lilaslax carabtu waxay dhahaan albaqaau lilaslax gaaladuna waxay yidhahdaan natural selection macnaha waxay tahay adiga dabeecadda ayaa qaabka aada u eg tahay hadda dabeecaddaas sidaas u samaysay oo waxay ku leeyihin mathalan dhulka geedaha gaagaaban oo dhan baa ka dhammaaday waqti waqtiyada kamida waxaa soo haray un geedihii dhaadheeraa caleemaha ay aadka u fogaayeen caleemahooda bahalkan marka geriga iyo geela iyo siay luqunta u taagayeen u taagayeen ayay luquntoodii dheeraatay leeyihin bani aadamkii wuxuu leeyahy markii hore faras iyo xaal saasoo kale qoobka faraska oo kale u lahaa shantan farood baa tartiib tartiib usoo baxday waxay ka dhigeen adiga halganka aad kula jirto dabeecadda iyo nolosha ayaa sida aad u eg tahay bedelayay kuleeyihiin khilqadaada iyo hab abuuristaada natural selectionku waa intaas naa ayb marka kuwaasuu sheegayaa marka walmutaxakimiina min alatibaa laakiin waxaa la yaab leh ummaddan marka manhaj loo dejinayo ilmaha yararka ay wax ku bartaan haddii manhajkaba uu dejiyo qof aan ilaahayna rumaysnayn kugu diin ahayn kugu dhaqan ahayn markuu asaga manhajka kuu dejiyo adigana aad taabic iska noqotood iska raacdo oo aadan dhihin war waxaani waa xun yihiin waxaanna waa saan ugu yaraan haddaadan dhehaynin xataa amaba aadan rabin haddii xoogaa dhaqaale lagu tuuraba aada le dadka ku qasbaysid ee wixii meeshaas ku baadiyooba adig gaalka waa wadaagaysaan ayb waxaasna marka yacni waqtigan keliya wax ku kooban maahane mar hore ayaa ummadda muslimiinta waxaa loo dhigi jiray oo wax hadda marka ka yimid ba manaahijtii horena waa ku taallay kuwan dambena dabcan de waxaa weya mararkan dambaaba xoogaa dad uun diin iyo waxle markay xoogaa waxbarashada ku bateen ayaa xoogaa laga leexiyey meelaha qaar ayib laakiin iyadu marka haddaynan ahayn uun diin in wax laga fiiriya haddaysan ahayn ee layska soo qaato un qoladaasaa naga caqli badan keena un ay noqoto ama iyagaa hormaraya keena kusoo dara ay noqoto de aayaadkiibuu saan uga hor imaana marka maxaa la sameynaya waxaa iyadana la mida de qolada kale iyaguna fis kuwan fysikska iyo waxaas barto fysikska isagana wuxuu leeyahay molecuulada iyo atamada iyo dhulka atom baa qarxay markaasaa waxaas ka samaysmay badaha iyo webiyada iyo waxaas iyo cirkan iyo dhulkan iyo maa ashhadtuhum khalqa samaawaati ninka waxaan soo alifay ama warkan keenay dhul iyo cir markii la abuurayo goobjoog ma u ahaa isaga wixiisoo dhan marka waa taxakumun biduuni daliil wax daliilo oo cuskanayo oo aan ka ahayn kufrigiisaas ma ahane wax kale ma jiraan marka in la yska ilaaliyo weeyaan arrin yacni waxaan noocaas ahna ummadda aan markaas lagu dirqinin amaba loo keeninba ayb in loo keeno waa xaaraam waa fujuur oo manhajka dhigta la yidhaahdo in lagu dirqiyaana oo la yidhaahdo waa qasab in la dhigtaa iyadana waa fujuur kaloo ka daran kaas hore ayb ma marka wuxuu leeyahy walmutaxakimiina min alatibaa iyo wasiwaahum waxay kasoo haray ayay aayaddani radinaysaa min kulli mutakharisin mid kasta oo odoroso oo odorosaya fi hadihi alashyaai cir iyo dhul sida loo abuuray mid kastaoo odoroso aayaddan baa radinayso uma xakaa wuxuu sheegay ancan cabdilxaq aلsiqiliy ayuu wuxuu ka sheegay anahu kana yata'walu hada ta'wiil fi hadihi اlaayati waanaha raaddat calى hadihi اطawaa'if aayaddan marka dawaaiftaas o dhan bay radinaysaa maa ashhadtuhum goobjoog ugama aanan dhigin ibliis iyo duriyadiisa ama dadka oo dhanba khalqa samaawaati samaawaadka abuuristooda wal ardi iyo dhulka abuuristiisa goobjoog ugama dhigin haddaa haddaynan goobjoog ka ahayn see ugu yaqaanaan marka sidee u yaqaanaan walaa khalqa anfusihim dhul iyo cer waa laga soo tegaye walaa khalqa anfusihim iyaga nafahooda abuuritaankeedana goobjoog ugama dhigin adiga hadda markii lagu abuurayo goobjoog ma ma lagaaga dhigay habka lagu abuurayo miyaad fiirsatay oo lagu tusay maya naftaadiiba haddaadan wax badan ka aqoonin dhul iyo cer maxaa kuu geeyey marka oo weligaa jiray aabbaha iyo hooyadaana ka horreeyeen ayb wamaa kuntu ma ahayn muttakhida almudiliina kuwa wax dhumiyo mid ka dhiganayo cadudan garab iyo heel waxaa ayadda laga qaadanayaa marka qofka inuunan garabsanin qof wax dhuminayo baadi baadi ah qof wax baadiyeynayo ee yacni ilaahay diintiisa ummadda ka kharibaye ka dhuminayo garab inuunan ka dhiganin maxaa yeele ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay garab kama dhiganin kuwaas marka kuwaa yacni garab ka dhiga marka seed u raacaysaan way haddii aanan aniga garabna ka dhiganin dhul iyo cir markii la abuurayana aan lagala hadlin oon kala tashanin sideed aniga intaad iiga tagtaan ibliis u raacaysaan aa xujo adag wa yowma yaquulu naaduu shurakaa'iya aladiina zacamtum fadacuuhum falam yastajiibuu lahum wajacalnaa baynahum mawbiqa wadkur xus yowma maalin yaquulu ou dhahayo alle naaduu u dhawaaqa oo u yeerta shurakaa'i kuwii aniga aad wax iigu darteen saad idinka ku andacooteen aladiina kuwaas oo zacamtum aada ku andacooteen zacamtum ay zacamtumuuhum aada ku andacooteen idinku annahum shurakaa'i inay yihiin kuwa wax ila leh fadacowhum way u yeereen falam yastajiibuu maynan ajiibin lahum iyaga ma aynan ajiibin wajacalnaa waxaanu ka yeelnay baynahum dhexdooda mawbiqan ayaanu ka yeelnay halaag dhexdoodii marka halaag ayaanu ka yeelnay wara'a almujrimuuna wara-aa waxay wuxuu arkay almujrimuuna kuwii dembaabay annaara naartii bay arkeen fadannuu waxay ogaadeen annahum iyagu muwaaqicuuhaa kuwii ku dhacaya inay yihiin naartaasi walam yajiduu maynan helin canhaa naartaa xaggeeda masrifan meel looga leexiyo ma aynan helin wadkur xus yowma maalin yaquulu alla ou dhahaya naaduu u yeera naaduudan marka nidahan maxaa laga wadaa abu xayaan wuxuu leeyahay fi lbaxri almuxiid annidaau bimacna alistigaahati nidaha waxaa loo jeedaa gargaar ka dalba wa ordaha marka u yeerta u yeerta macnaheeda gargaar weydiista wa nidaha marka nidaau dalab ayaa jiro niddo oo markaad adiga yaa fulaan leedahay waxbaad rabtaa ka rabtaa ayb midna waa iska nidaa caadiyo inuu inta ku maqlo aada markaas yacni waxaad rabtaa yacni waad la hadlaysaa ayb nidaha marka meeshan jiraa waxa ay tahay nidaau istigaahatin waay wa nida nidaau dalabin u yeerta ay istagiisuu bishurakaa'ikum kuwii idinka aada ila wadaajiseen cibaadada aada waxay ugu darteen maanta u dhawaaqda waxa idiin taraan waay wlmuraadu naaduuhum u yeerta lidafci lcadaabi cankum cadaabka inay idinka riixaan ow lishafaacati lakum ama inay idiin ergeeyaan labadaa midna marka ka heli maysaan qofku walidaalika marka qof dhintay ama maqan qaabkii aada ula xiriiri lahayd asbaabtiina aynan jirin inaad muhimmad ownan waxba ka qaban karin aada ugu yeerato yaa fulaan aad tiraa waa istigaatho waayo leanna nidihii waa kan istigaatha lagu macnaynayo ayb waa in marka meeshaas aada iyadana loogu fiirsado aadna loo fahmo oo haddaad caafimaad su-aalato axad dhintay ama aada roob weydiisato ama aada ilmo su-aalato oo tiraa yaa fulaan ilmo isii waxa weeyaan ama ha noolaada ama ha dhintee waxyaabaha alla unbaa awoodo waxaa marka jinsigiisa allamaha cid kale aanay awoodeynin haddaad cid kale ugu dhawaaqdood ugu qayshato axadkaasi horta waxa nidahaagu waa nidaau cibaadatin ogow niduhu hadduu nidaau cibaado ou noqdana ilaahay keyrkii hadduu u dhaco waa cibaado ilaahay keyrkii loo riday waana caynu shirki wadkur xus yowma maalin yaquulu ou dhahayo alle naaduu u dhawaaqdo u yeerta bimacnaa gargaarsada shurakaa'i kuwii aada wax iigu darteen aniga aladiina kuwaa oo zacamtum aada ku andacooteen zacamtum marka zacama labadeedii mafcuul waa maqan yihiin ay zacamtumuuhum anahum shurakaa'i kuwii aada ku andacooteen inay wax ila leeyihiin bal u yeerta fadacowhum way u yeereen falam yastajiibuu lahum maynan ajiibin oo ma aynan ajiibin waxba uma qabanin wajacalnaa waxaanu ka dhignay baynahum xiriirkoodii ka dhexeeyey kuwii kuwan la caabuday iyo kuwan wax caabuday xiriirkii ka dhexeeyey waxaanu ka yeelnay mawbiqan halaag baan ka yeelnay oon ka dhignay wara-aa wuxuu arkay almujrimuuna kuwii dembaabay ee gaalada annaara naartii bay arkeen fadannuu waxay ogaadeen danna bimacnaa calimo waay hadda waxay maleeyeen maahane waa yaqiiniyeenba waay annahum iyagu muwaaqicuuhaa naartaa kuwii ku dhacaya inay yihiin walam yajiduu maynan helin canhaa iyada xaggeeda masrifan meel looga leexiyo ma aynan helin walaqad sarafnaa fi hada alqur'ani linnaasi min kuli mahal wa kana alinsaanu akhara shayin jadala walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe sarafnaa waan gedgedinay fii hada alqur'aani qur'aankan dhexdiisa linnaasi dadka ayaan ugu gedgedinay min kulli mathalin maahmaah iyo tusaale fiican dhammaantiis hadba dhinacan wax ka tusnay wa kaana alinsaanu insaanku wuxuu ahaaday akhara shay-in shay midka ugu badnaan badan jadalan dood ahaan ayuu ahaaday ayb marka alla mahmaahooyin badan baa suuradda dhexdeeda naloogu yeelay alla uu noogu mahmaahay oo ay kala duduwan marka alla wuxuu leeyahay walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe sarafnaa waanu u gedgedinay linnaasi dadkii baan u gedgedinay anwaac ayaan uga dhignay fii hada alqur'aani qur-aankan dhexdiisa min kulli mathalin mahmaah dhammaanteed wanaagsan xaggan ka ka tusnay xagganna wax ka tusnay meel walba meelo badan baan wax ka ugu ka tusnay wa kaana alinsaanu insaanku wuxuu ahaaday akthara shayin shay midka ugu badnaanshiyo badan jadalan min jihati jadalin dood meeshaas marka sababu nusuulka aayaddan wuxuu ahaa annadr bnu lxaarif iyo ibnu zabacra laba gaalo ayay ahaayeen oo aada u muran badan u dood badan oo bacd alculamaana waxay yidhahdeen ubay ibnu khalaf oo intuu laf burburtay soo qaaday sidaas uu burburiyey markaasuu yidhi man yuxyi lcidaama wahiya ramiim kaas doodiisii baa laga warramaa marka bani aadamku marka wax kale ma hayo dood unbuu hayaa aayadda marka sababu nusuulkaas ha ku timaado haddana nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa dhacday cali iyo faatimo oo hurdo intuu us u yimid ayuu salaad u kiciyey oo alaa tusalliyaan war may maweydnan tukanaynin buu yidhi markaasaa cali wuxuu yidhi innamaa anfusunaa biyadi illaah innaga nafteenna ilaahay gacantiisay ku jirtaa hadduu doono waana kicinaa waa tukanaynaa markaasuu nebiga intuu sii jeestay isagoo bowdadiisa garaacayuu yidhi wa kaana alinsaanu akhara shayin jadalan maxalushaahidka marka waxay tahay aayaddii sababu nusuulkeeda nadr bnulxaarif iyo haa kusoo degto haddana nebigu cumuuma uu isticmaalay waana meesha laga yidhaha alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab walidaalika dadka qaar waa xanaaqayaan marka aayado iyo lasoo deliishado wuxuu ku leey aayaddan gaaladay kusoo degtay kuwan mushrikiinta carabta ayay kusoo degtay naga dhaaf naga dhaaf aayaddu hadday gaalo kusoo degtay qof mu'mina dushiisa ee shabah waa ka dhexay karaa iyadoon diintiina laga saarin shabah nooc shabaha waa ka dhexayn karaa adigo marka nin walbaa biictibaarin baa marka aayaddaani marka uu usoo gela oo hadda cali radia allahu canhu ictibaarka cali nebiga ugu keenay maahan gaalaa tahay ma aha gaal inuu cali yahay ma aha xaasha ee ictibaarku waxay tahay salaada tukada waay hayay ahayd in lagu qaabilo ee markuu cali yidhi innamaa anfusunaa biyadi illaahi warkaas doodaas nebigu ou la galay ama uu la yeeshay ayaa nebigu aayaddan ugu keenay nadru bnu lxaarifna isaga doodiisu waa dood gaalnimoba ah labay kala tahay laakiin jidaalka iyo dooda ayaa marka noqonay ayaa jaamic noqonaya ayb wamaa manaca annaasa an yu'minuu id jaaءahum اlhudaa wayastakfiruu rabahm ila an taأtiyahum sunat اlأwaliin aw yaأtiyahum اlcadaabu qubula wamaa manaca annaasa dadkii uma diidin an yu'minuu inay rumeeyaan id waqti jaa-ahum uu u yimid alhudaa hanuunka uu u yimid uma diidin wayastakfiruu ay dembi dhaaf dalbaan rabbahum rabbigood inay ka dembi dhaaf dalbadaan kama celinin oo uma diidin ilaa an ta'tiyahum inay u timid un ma ahane sunnatu lwaliina kuwii hore dadkii tegay dariiqadooda inay u timid maahane ow amase yaأtiyahum اlcadaabu cadaabka inuu u imaanayo qubulan ciyaanan yani iyadoo iyagoo arkayo indhaha ka qaadayo aayaddan marka waxaa ku jiro laba macno macnuhu marka koowaad waxay tahay wamaa manaca annaasa an yu'minuu meeshaa manacadaas hore faacilkeeda ilaa an taأtiyahum antaas iyo waxa ka dambeeya way wamaa manaca annaasa an yu'minuu id jaaءahm اlhudaa wayastakfiruu rabahm ilaa majii'uhum sunat اlأwaliin inay u timid ayb taa un baa ka celisay waay marka laba macnaa marka aayadda ku jira macno wuxuu yahay inay ilaahay istikfaar weydiistaan oo ay alla rumeeyaan wax kale kama celinin waxaa ka joojiyey wixii u hormaray ilaahay agtiisa looga qoray ee hore oo ahaa inaynan rumaynin oo shaqaawadii ilaahay u qoray yaa ka joojisay inay wax alla rumeeyaan iyo aakhiro tafsiir sidaas waa marka sidaa haddaan u dhigna marka wuxuu noqonayaa maanicu waa maanic xaqiiqi ah waay marka sina looma garab mari karo nin ilaahay u qoray gaalnimo iyo shaqaawo weligiis ma hanuunaya meeshaas marka maanica marka waa maanic xaqiiqi ah buu noqonayaa ayib macnaha labaad waxa uu yahay in la yidhaahdo mudaaf in lasoo qadaro ilaa an ta'tiyahum in markaa la yidhaha ilaa dalabuhum waxaa ka celiyey oo ka joojiyey dalabkooda ay dalbayaan an ta'tiyahum inay u timaado sunnatu lawaliina ummadihii hore wixii u yimid ee mucjize in loo keeno ayib oo markaa yacni saas baa marka ka ow yaatiyahum alcadaabu qubulan ayb marka waxay la mid noqonaya marka qowluhu tacaala waid qaalu llahuma in kana hada huwa alxaqa min cindika faamdir calayna xijaarata min asamaa wax aan la yaabna noo keen wayn ama wixa saas oo kale labadaas macnaa ku jirto kan horaadna moodaa inuu xoog badan yahay hal ishkaal baa marka tafsiirka hore ku imaanayo ishkaalku wuxuu yahay haddii ilaahayba qalbigoodii daboolay ee shaqaawana uu u qoray alle iyaga maa marka dembi leh maxaa loo cadaabayaa su-aashaasaa la isweydiin karaa su-aashaa jawaabteeduna waxay noqonaysaa ilaahay subxaanahu watacaala shaqaawadaas wuxuu ugu riday quluubtooda oo u daboolay waa kufri iyo dembi ka horreeyo ay ku dhaceen waxaana tusay aayadaha falamaa zaaquu azaaqa allaahu quluubahum markay iyagu qalloocdeena ilaahay quluubtoodii qalloociyey marka qalbigan laga daboolay waa wax ka dhashay camalkoodii xumaay ilaahay marka waa caadil cadli ayuu ku sifaysan yahay mar iyaga marna marmarsiyana ma heli karaan ayib macnaha marka ku jiraa sidaas waa ayb maanica marka aayaddan ku jiro an ilaa an ta'tiyahum sunnatu lwaliina waxaan nidhi waa maanic xaqiiqi ah lagama lama bedeli karo suurat lisraana waxaan kusoo marnay maanic oo caadi ah maanicun caadiyun aayaddan oo kale aan soo marnay wamaa manaca annaasa an yu'minuu id ja'ahum اlhudaa ilaa an qaaluu abacatha allahu bashara rasuulaa midkaas marka waa maanic caadi oo iyagaa iskala yimid oo waxay yidhaahdeen waxaa ka celiyey inay alle rumeeyaan iimaan ay la imaadaan waxaa ka celiyey inay iska dhaadhiciyeen ilaahay miyuu rasuul ka dhiganayaa bashar maanicaasi marka maanic caadi a caadi ah waayo waa laga guuri karaa oo gaalo badanoo sidaa aaminsanaa ayaaba soo islaamay markii dambe maanica marka waa maanic caadi ah laakiin maanica waa maanic xaqiiqi ah ma laga gudbi kara isaga waa maanic xaqiiqi oo qadari ah wamaa manaca annaasa dadka kama celinin an yu'minuu inay rumeeyaan id waqti jaa-ahum uu u yimid alhudaa hanuunkii wayastakfiruu ay dembi dhaaf dalbaan rabbahum rabbigood ay dembi dhaaf weydiistaan ilaa an ta'tiyahum inay u imaanayso sunnatu lwaliina kuwii hore dariiqoodii waxay ku yacni iyaga markaa ku yimid kuwaan hadda waxay tahay ee alla uu halaagay waa kuwo ilaahay shaqaawo u qoray ahaye ow amase ya'tiyahum inuu u yimaado alcadaabu cadaabkii qubulan ciyaanan iyagoo arkaayo ayb ama qubulan in lagu macneeyo faj'atan si kadis ah uu ugu yimaado ayb wamaa nursilu lmursaliina wamaa nursilu ma dirayno almursaliina rusushi kuwii la diray ilaa mubashiriina xaal ay yihiin kuwii bishaaraynayo liman adaacahum u bishaaraynayaan wamundiriina xaal ay yihiin kuwii digayo oo qolada khilaafto cadaab uga digayaan wayujaadilu ladiina kuwii way doodayaan kafaruu kufriyey bilbaatili baatilkii bay ku doodayaan liyudxiduu si ay u zuuliyaan meesha uga bixiyaan bihi bijidaalihim iyaga doodoodaas ay ugu bixiyaan alxaqa xaqa ay meesha ka saaraan watakhaduu waxay ka dhigteen aayaatii aayaadkayga iyo wamaa waladii kii undiruu loogu digay bihi iyagaba loogu digay husuwan jees-jees bay ka dhigteen wamaa nursilu ma dirayno almursaliina kuwa la diray rususha ah ilaa mubashiriina xaal ay bishaaraynayaan maahane iyagoo bishaaraynayo wamundiriina iyagoo digaya maahane wax si kale uma dirin wayujaadilu ladiina kuwii way doodayaan kafaruu kufriyey bilbaatili baatil bay ku doodayaan liyudxiduu si ay u zuuliyaan alxaqa xaqii si ay u zuuliyaan bihi bijidaalihim bilbaatili doodaas ay baatilka ku doodayaan ay ugu zuuliyaan baatilkii marka waa la xardhayaa magacyaa loo samaynayaa waa la qorayaa maal baa la gelinayaa aad baa loo faafinayaa dadka waa laga gadayaa waa la suuq geynaa afko dhagahooda markuu ku bato ku bato ku bato xaq baa la yskaga malaynayaa marka wixii wax magarada xaq bay iskaga malaynayaan waa waxa marka iclaanka shaydaan uu u samaysan yahay maanta ayb qadaayaad marka yacni caqliga saliimka iyo shareecadii iyo ka hor imaanayo iyo ummaddii dhaqankeediibaa sida loogu wado loogu wado loogu wado waa la ogoleysiinaa marka dambe waa kan weeyaan marka liyudxiduu bihi lxaqa watakaduu waay markaa marka xaqa ay saa yani ayeel ay yeelayaan aayaadkii allay ku jees-jeesayaan marka watakaduu waxay ka dhigteen aayaatii aayaadkayga iyo wamaa waladii maada marka mawsuula waa ku bannaan tahay haddaan marka mawsuul ka dhigno caa-idka marka waa maxduuf ay wamaa undiruu wixii loogu digay bihi ayaa u qarsoon caa-idku marka uu majruur yahayna inuu la xadfo ama uu yani la gooyo waa iska badan tahay kada ladii jura bima lmawsuula jar kii uu dhihi jiray ibnu malik marka wuxuu yihi wayujaadilu wamaa undiruu iyo waladii kii undiruu loogu digay loogu digay bihi maagaba loogu digay bay waxay ka dhigteen husuwan jees jees bay ka dhigteen waxaa kaloo maada ku bannaan masderiye in laga dhigo waitakaduu aayaatii wa indaarahum aayaadkayga iyo digiddoodii loo digay labadiiba waxay ka dhigteen husuwan dheeldheel iyo jees jees waman yaa adlamu ka dulmi badan miman yaa ka dulmi badan dukira lagu waaniyey biaayaati rabbihi rabbigii aayaadkiisa lagu waaniyey fa acrada jeestay canhaa xaggeeda aayaadka xaggooda ka jeestay wanasiya ka tegay maa wixii qadamad ay hormarsatay wanasiya iloobay oo iska halmaamay maa wixii qadamad ay hormarisay yadaahu labadiisii gacmood innaa anagu jacalnaa waxaanu ka dhignay calaa quluubihim quluubtooda korkooda akinatan ayaanu yeelnay daboollo an yafqahuuhu karaahiyata an yafqahuuhu inay kasaan oo ay fahmaan qur-aanka nicib aan nacayna darteed ama an yafqahuuhu lianlaa yafqahuuhu saynan u fahmin waa sa asrifu can aayaatihi aladiina yatakabaruuna fi lardi bigayri lxaqi oo kale wa fii aadaanihim dhagahoodana waxaanu yeelnay waqran culays wain tadcuhum haddaad ugu yeerto ila lhudaa hanuunka intii ka ah falan yahtaduu hanuuni maayaan idan markaa abaddan weligood ma hanuunayaan waman yaadlamu marka dadkan xujadiian ku oogmin ma ahan waxa ay la sii jeedaane xaqii waxay uga jeedaan madaxaday iyo shaqaawo alla u qorayo ay ka kasbadeen kufrigooda waman yaa adlamu ka dulmi badan miman axad ay laa axadda adlamu minhu waaye miman yaa ka dulmi badan dukira yacni lagu waaniyey biaayaati rabbihi rabbigii aayaadkiisa fa acrada markaa jeestay canhaa aayaadkii ka jeestay wanasiya iloobay maa wixii qadamad ay kas ay hormarsatay yadaahu labadiisa gacmood inaa anagu jacalnaa waxaanu ka yee ka yeelnay calaa quluubihim quluubtooda korkeeda akinatan ayaanu ka ayaanu yeelnay inaa anagu jacalnaa waxaanu yeelnay calaa quluubihim quluubtooda korkooda akinatan daboollo an yafqahuuhu lianlaa yafqahuuhu saynan waxba u fahmin oo aynan u fahmin qur-aankan wa fii aadaanihim dhagahoodana waqran culays ayaan yeelnay wain tadcuuhum haddaad ugu yeertid ila lhudaa hanuunka intii ka ah falan yahtaduu hanuuni maayaan idan markaa abaddan weligood falan yahtaduudan waxaad moodeysaa sida daahirka ah inay jawaab iyo jazo u tahay inta shardiyada ee hore haddii laakiin sidaa loo qaato macno waxaa soo baxaya aan laba rabinba oo macnuhu waxay noqonaysaa waxa iyaga kici leanna shardiga iyo jawaabta iyo jazuhu waa islaasimaan sida badan haddii marka la islaasimiye waxay noqonaysaa marka dadkani waxay la hanuuni waayeen waa inaad adiga xaqa ugu yeeraysid waay saasna lama rabo ee nebigu inuu xaqa ugu ugu yeero taasi kama dhalanin iyagu inay hanuuni waayaan taa kama dhalanin shardigaa marka laba u qeybsamo shardi lusuumi ah qadiyatun shardiyatun lusuumiyatun iyo qadiyatun shardiyatun itifaaqiyatun labadaas uqeybsanta hadda marka shardi iti middan waa itifaaqi lusuumi ma ah labadan isma laazimayaan waana badan tahay midaasoo kale waxaa ka mid ah haddaad tidhaahdid maalan in kaana alinsaanu naatiqan falfarasu saahilun insaanku hadduu dhawaaqo farasku waa da waa dananaa faraska danankiisu ma wuxuu ku xiran yahay insaan dhawaaqiisa ma ku xirna ee labadooda qadiya itifaaqiya un waayo maahane laba qadiyadoo layslaaziminaya ma aha zamaqshari iyo abuxayaan labadooda waxay ka dhigeen qadiyad islaazimayso labadooda sheekh maxamed alamini shanqiitina baxhi fiican buu adwaabulbayaanka arrintaa ka sameeyey wuxuuna caddeeyey shardigani inuu yahay shardi itifaaqi ah tusaalayaal badanna wou keenay ayb marka labadan waxba iskama gelin ayb warabuka rabbiga algafuuru mid dembi dhaafid badan waaye duraxmati naxariis u saaxiib ah low yuaai naxariistiisa waxaaba ka mida waatan low yu-aakhiduhum hadduu u qaban lahaa bimaa kasabuu bimaa wixii kasabuu ay shaqaysteen hadduu u qaban lahaa alleh lacajala lahum waauwaa usoo dedejin lahaa iyaga alcadaaba cadaabkiiba usoo dedejin lahaa bal ee lahum iyaga waxaa u sugnaaday oy leeyihiin mawcidun makaanu ballan lan yajiduu aynan helaynin min duunihi sokadiisa min duuni lmawcidi mawcidkaas sokadiisa aynan helaynin maw-ilan meel looga wareego ayb ballan meel looga wareego aynan helaynin ayay leeyihiin kuwani wa rabbuka rabbiga algafuuru mid dembi dhaaf dembi dhaafid badan waayo duraxmatin naxariis u saaxiib ah low yu-aakhiduhum hadduu u qaban lahaa bimaa kasabuu bimaa waxaa kasabuu ay shaqaysteen lacajala lahum wausoo waa usoo dedejin lahaa alcadaaba cadaabka usoo dedejin lahaa laakiin naxariistiisay ku joogaan bal ee lahum waxay leeyihiin mawcidun ballan lan yajiduu aynan heli doonin min duunihi isaga sokadiisa maw-ilan meel ay uga baxsadaan oy uga wareegaan wa tilka taadaasi alquraa qaryooyinkii wa tilka taadaasi alquraa qaryooyinka ah ahlaknaa waanu halaagnay hum dadkeedii baanu halaagnay ahlagnaa ahlahum lamaa markii dalamuu ay dulmi faleen wajacalnaa waxaanu u yeelnay limahlikihim yacnii halaagooda ayb yacni waqti halaagooda mawcidan baanu u yeelnay ballan ayaa waqti waqtiga la halaagaya ballan baanu u yeelnay jumhuurtu waxay aqriyeen xarafkan limuhlakihim limuhlakihim marka haddii la yidhaahdo ficilka rubaaciyow noqona ahlaka markuu rubaaci noqdana darafkiisa miimiga ah wuxuu ku imaanayaa ismi mafcuul alacalaa zinati ismi mafcuulihi ayuu ku imaanayaa ahlaka yuhliku ismiga faacil muhlikun ayuu noqonayaa ismiga mafcuulna muhlakun darafka miimigaana wuxuu noqonayaa iyo masderka miimigaana muhlak sida ismiga mafcuul oo kale loo keenayaa marka wajacalnaa limuhlakihim waqti halaagooda waay marka waa daraf zamaani oo miimi ah haddii qiraa'ada xafsa la aqriyo xafs can caasimna limahlikihim laamka lahoos dhigana min halaka yahliku waa hulaathi halaka yahliku marka la yidhaha waa yafcilu kii ku imaan jiray waa baabka sarfiga lagu dhihi jiray iftax masdaran wasiwaahug sir masderkana waa kan la fatxiyo maa siwa lmasder oo darafka miimigana waa la kasriyaa marka masderku wuxuu ku imaanayaa mahlak darafkiina wuxuu ku imaanayaa mahlik marka limahlikihim liwaqti halaakihim waay marka halaagooda waqtigiisa mawcidan baanu u yeelnay shucba isaga wuxuu akriyey can caasim limahlakihim limahlakihim laamkuu kordhigay dambe wa tilka taadaasi alquraa qaryooyinka ah ahlaknaa waanu halaagnay hum iyaga lamaa markii baan halaagnay dalamuu ay dulmi faleen wajacalnaa waxaanu yan wajacalnaa waxaanu ka yeelnay oo ka dhignay limahlikihim waqti halaagooda waqtiga la halaagaya iyaga mawcidan ballan ayaan u sameynay oon kaka yeelnay waqtiga iyaga halaagu ku dhacayo ballan inaga aan naqaanaan u yeelnay waqtigaabuuna halaagii ku imaanayaa hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed